oo dadku isweydiin inay leeyihiin bishii malaha waaba laba mar soo waa saddex talow xalay talo way dheereen sheekh wuxuu yihi waxaynu aragnay bishii ramadaan bishii ramadaan oo laba maraysa markaa miyaenu qalaynaynaa maalinta inaga tagtay mise aragtida ayna ku aragnay un baynu ku soomaynaa afiiduna baaraka allahu fiik
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalih wasaxbih waslama tasliima kaiira lama odhan karo waxaynu aragnay bishii ramadaan oo laba maraysa habeen hore haddii la arki lahaa baa la odhan lahaa xale ayay laba ahayd bisha weynideeda iyo yaraanteeda inay dheer tahay iyo inay gaaban tahay wax shaqaa kuma lahaa bilowga bisha ramadaan xukumku waxa uu ku dhismayaa oo soomkuna uu bilaabmayaa marka la arko bisha ramadaan oo nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmilu lciddata halaahiin fii riwaaya ciddata shacbaana halaahiin bisha markaad aragtaan sooma markaad aragtaan bishii shawaalla afura haddii bishii aada arki weydaanna soddonka shacbaan dhammaystira xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa bilowga bisha ramadaan iyo dhammaadkeeduba inuu ku xidhan yahay aragtida bisha marka la arko ayaa la soomayaa marka la arko bishii shawaalla waa la afuraya haddii ay dhacdo markaa in la arki waayo markay sagaal iyo labaatankii shacbaan dhammaadeen wuxuu xukunku noqonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam caddeeyey oo soddonka shacbaan dhammaystira buu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa arrin markaa dadka oo dhami ay wadaagi karaan garashadeeda oo aan u baahnayn xisaab iyo cilmulfalag iyo waxyaabaha la midka ah ilaahay baa subxaana wa tacaala fududeeyey cibaadaadka oo bilowgooda iyo dhammaanshahoodaba ku xidhay ama dhammaadkoodaba calaamadaha cadcad ee dadka oo dhami ay wada garan karaan haddii markaa soddonkii shacbaan la dhammaystiro inta markay sagaal iyo labaatan dhammaadeen la arki waayo bishii iyadoo xadiidkaa rasuulka lagu dhaqmayo oo habeenkii loo tirinaayo inay tahay kowdii ramadaan la arko bishii oo dheer taasi wax raadoo ay ku yeelans yeelanaysaa ma jirto sooma soddonkii shacbaan baa la dhammaystiray kowdii ramadaan ayuunbaa ku xigta bishu ama ha dheeraato ama ha gaabnaato ama ha yaraato ama ha weynaato waxaa dhacday sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa can abilbukhtari wuxuu yihi annagoo cumro ku soconna ayaanu bishii ramadaan aragnay markaasaanu isku khilaafnooyo qaarkayo waxay yidhaahdeen waa laba kuwo kalena waxaabay yidhahdeen waa bil saddexba say bishu u dheereyd ay u weyneyd cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu waa caalimkii ummadda ayaanu u tagnay arrintaasi ayaanu u sheegnay wuxuu nagu yidhi habeenkeebaad bisha aragteen waxaanu waxaanu aragnay leylata kada wa kada habeenkii sidaa iyo sidaa habeenkii ay arkeen bay sheegeen wuxuu cabdullaahi ibnu cabaas yihi waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo leh fa huwa lilaylatin ra'aytumuuhu bisha waxaa iska le habeenka aada aragteen ama ha dheeraato ama ha gaabnaato wayaan macanu ha yaraato ama ama ha weynaato ilaahay baa subxaana wa tacaala bisha hadduu doono weyneynaya si uu addoomihiisa uu ugu muujiyo marka innagu soddonkii shacbaan baynu dhammaystirnay maantana waa kowdii ramadaan bishu inay dheereyd iyo inay gaabnayd inay yarayd iyo inay weyneydna soomkeenna mid wax ka bedelaysa ma aha iyadoo labada xadiid aan akhriyay labaduba masalada ay tusinayaan waana se culamaa ulislaam ay ka fahmeen oo imaamka annawowi raximah ullah faqiiha shaaficiga ah ee kitaabka minhaajka qoray muslimna saxiixiisa sharaxay xadiidkaa markuu sharaxaya wuxuu odhanayaa xadiidkani wuxuu tusinayaa bal wuxuu u baabaysanayaaba annahu laa cibrata bikibari اlhilaali walaa bisigarihi bishu inay yar tahay iyo inay weyn tahay wax ka soo qaad ma laha sagaal iyo labaatan markay dhammaadaan haddii bishii la arko waa la soomi haddii la arki waayana soddonka shacbaan baa la dhammaystiri intaa dabeed haddii bishii la arko inay dheeraato iyo inay gaabnaato inay weynaato iyo inay yaraataa wax wax ka soo qaado ay leedahay ma jirto waxay xukmi ka bedelaysaana ma jirto wallahu aclam
jaza allahu khayra aljaza ilaahay subxaana watacaala qaabal mariya sheekh waa su-aal iskala tacalluqdaa bishaasun haddii gobol ka mida gobolladeyna laga arkay laakiintiise aan la soo gudbin maalintii labaad la soo gudbiyey dabeetana dadkaa gobolkaa kale ka arkay yidhahdeen shalay baan aragnay bishii oo markaa inaga inala ay noo sheegeen markaa maalintaa maqaleynaa buu leeyahay saa'ilkaasi tusaale ahaan gobolka sooloo kale laga arkay markaa inaguna mayna arag tusaale ahaan maantoo kale shaay oo kale maynaan arkin markaa miyaynu qaleynaa buu leeyahay maalintaa gobol ka mida gobolladana laga arkay
soomku waa cibaado jamaaciya muslimiintu mar ay wada bilaabayaan marna ay wada dhammaynayaan sida uu tilmaamay xadiidka aynu akrinay suumuu liru'yati wa aftiruu liru'yati wowgaasi waa wow ljamaaca muslimiinta oo dhan buu rasuulku leeyay mar wada sooma markaad aragtaan marna wada afura waxaana muslimiinta hawshaasi uga mas-uula xaakimka muslimka ee waddanka ka taliya iyo cidda u xil saaray sida wasaarat alawqaaf oo kale iyagu marka ay iclaamiyaan inay rabadaan bilaabatay bilaabantay ayuunbaa la soomayaa lamana khilaafayo markay dadka ogeysiiyaan inay dhammaatayna waa la ciidaya lamana khilaafayo qofkii isagu arkay ee goonidiisa u arkay isagu ee huba laakiin aragtidiisaasi mid la tirsaday oo lagu camal falay aanay ahayn isagu ma soomi karaa oo aragtidiisa ma ku dhaqmayaa mise isaga laftiisu muslimiinta ayuunbuu mar la soomayaabay xataa culimmadu isku khilaafay in badanoo culimada islaamka ka midina waxay yidhaahdeen aragtidiisii mar haddaan lagu dhaqmin oo aan lagu camal falin oo mid la aqbalay aanay noqon muslimiinta ayuunbuu raacayaa soomku waa cibaado jamaaciya ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin isagoo aragtidiisa waa ku soomi karaa marka waa jiraan dad gobollada iyo magaalooyinka qaarkood ka soo hadlay oo anigu baan ogaa wasaaratul awqaaf la soo hadlay waxaanay markaa sheegeen markay arrintaasi u dhabogaleen wax markaa rabadaan soo gelisteedu ama bilowgeedu uu ku sugnaado inaanay dadkaasi aanay ka maqal waana ta keentay inay yidhaahdaan maalinkii arbaxadu waa soddonkii shacbaan maalinka khamiista ayaana ah kowda bisha rabadaan marka arrinkaasina inuu sidaasi ku socdo oo ummadda waddan wada degan nidaam iyo maamul ihi aanay iskhilaafin oo maamulkooda ay uga dambayso bilowga bisha iyo dhammaadkeeda ayaa waajiba wallahu aclam
jaza allahu khayra aljaza aada iyo aada umaadsanyi sheekhu runtii sida wacanay wanaagsan uu inooga jahayd saarayo sheekh wuxuu leeyay saa'ilkani waxaan tagaa gobollada dalka markaa waqtiga rabadaanta oo kale markaan gobollada dalka tago inta ugu yar ee magaranaysaa uu safar uu safarku lagu qasrin karo salaadihii ama soonkii aan ku dayn karo intee ayuu noqonayaa afiidunaa baaraka allahu fiik
waayo safarku waa kelmad kusoo aroortay kelimatu safar qur-aanka iyo sunnahaba axkaam fara badanna shareecada islaamku way ku xidhay haddana wax xada looma yeelin luqada carbeed safarku xad kuma laha oo carabi xada isla taqaanay oo safar ay u taqaanay ma jiro shareecada lafteeduna qur-aan iyo sunnaba safarka xad looma sheegin oo lama odhan masaafada intaa lay qofku marka uu socdaalo ayuu musaafir noqonaya sida saxdaa markaa xadka safarka waxaa loola noqonaya curfiga caadada dadka iyo dhaqankooda iyo sida ay isla yaqaaniin masaafada markaa dadku ay safar u yaqaaniin unbaa safar noqonaysa ama masaafadu ha gaabnaato ama mase ha dheeraato taas ayuunbaa qofku marka uu socdaalo safar uu niyeysto salaadiina uu gaabin karaa uu jamcin karaa haddii uu doonayo ruksada inuu qaatana maalinka rabadaan waa afuri karaa sida ilahay uhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddat min ayaamin ukhar waana qaacido guud oo qawaacidda shareecada ka mida magac kastoo xukum sharciya lagu xidhay oo luqada carbeed ee shareecadu ay ku soo degtayna xad aan ku lahayn shareecaduna aanay xad u yeelin in xadkiisa loola noqonayo curfiga iyo caadada dadka walihaada baa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim oo qur-aanku markuu soo degaya goobjoog ahaa nebigana calayhi salaatu wasalaam ardaydiisii ah oo cilmi badan ka qaatay masaafada salaada ay ku gaabin jireen ee laga soo wariyay ay tahay mid kala duwan sababtuna waxa weeye mar walba waxay eegayeen ay u noqonayeen caadada iyo curfiga wakhtigaa jiray ama meesha ay ka socdaalayaan markaa jiray arrin qarsoomaysana ma aha oo qofka maanta waxa weeyaan halkan abaarse ayaan gaadhaya yidhaahda u malayn maayo dadka hargeysa degan in odhanaya uu safra ama meelaha ka sokeeya ee u dhow ama qofka yidhaha halkan waxaan tegayaa biyoshiinaha ama xabaalahan agtooda biyoshiinaha u dhow halkan u yaro gaadhay qofkii baa la odhanaya laakiin qofka yidhaha gabiile baan tegayaa tusaale ahaan ama kalabeer baan tegayaa ama dacaburuq baan tegayaa ama salaxle baan tegayaa waxaa dadka markaa iskaga beeran oo ay dareemayaan qofkaas inuu yahay qof safra oo hebel melheblaadi u safray bay odhanayaan marka masaafada safarka curfiga caadada iyo dhaqanka markaa jira iyo dadku waxay isla yaqaaniin ayuunbaa loola noqonayaa shareecadana xad kuma laha luqadana xad kuma laha wallahu aclam
jaza allahu khayra aljaza sheekh sayiirkani wuxuuna leeyahay waa gabadh waxay tiri gabadhaasi haddii aan dahaalo qaato oo dhiiggii caadadu iga istaago sideedii subaxnimo maalinka inteeda dambe soon ma soomi karaa bay leedahay gabadhaasi afiiduna baaraka allahu fiik
haddii gabadha xaaladaasi ay la soo gudboonaato maalin ramadaan qeybta hore ama qeybta dambe maalintaa soomuma jiro oo maalin wax ka yari soom ma noqdo maalin ayuunbaa cibaadada soomka la idhaahdo u yar lama odhanayo maalin gelinkii baan soomaya ama saacado ka mida ayaan soomaya taasi soom noqon mayso culamaa ul islaamna taa waa isku waafaqsan yihiin waxay culimadu ka hadlaan waa arrinta kale magaca kale la idhahdo alimsaak oo qofkii isagoon soomanayn xaaladaha qaarkood waa dhacdaa in la yidhaahdo waajib waxa ku ah wixii soomka burinaya inuu iska ilaaliyo tusaale waxa waa qof baaba soomkiisii jebiyo camdan u jebiyo cudurdaar la-aan qofkaa la odhan maayo maalinta inta hadhay iska cuno iska cab la odhan maayo xalaal bay ku tahay waxaa lagu odhanayaa soom kuma jiro soomkaagii waad jebisay wayajibu calayka alimsaak waxaana waajib kugu ah maalinta inta hadhay wixii soom jabin jiray inaad iska ilaaliso iyadoo la ilaalinayo xurmat lyowm maalinta xurmadeeda qofku haddii marka horeba cudurdaar awgii u afuray sida gabadha xayday ama qof tusaale ahaan musaafir ahaa maalinta qeybteedii hore ama maalinta qeybteedii hore xanuunsanayay oo kadibna caafimaaday qofkaa imsaak waajib kuma aha mar hadduu cudurdaar u afuray maalinta intaa hadhayna waa iska cuni karaa waa iska cabbi karaa isagoo qof ruksad xagga ilaahay ka haysta wey walihaada ayaa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen cabdullaahi bnu mascuud oo kale sida bukhaari saxiixiisa uu ku qoray man akala awala nahaar falyakul fii aakhirihi maalinta gelinkeedii hore qofka cunay ana cudurdaar awgii u cunay sida gabadhaas oo kale ama xanuun ama safar dabeetana cudurdaarkii maalinka aakhirkiisii uu ka ba-ay oo meesha uu ka baxay maalinka gelinkiisa dambena ha iska cuno oo ruksad buu haysta marka gabadhaas soomuma jiro mar haddii maalintii qeyb ka mida xaaid ay ahayd imsaak oo ah inay wixii soomka jebinaya iska ilaalisaana waajib kuma aha maalinta inta u hadhay ruksad bay u haysataa qofka sooman wixii loo diidanaa ee marka hore xalaasha ahaan jiray inay samayso wallahu aclam
waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekhu su-aasha kale saa'ilkani waxa uu leeyahay ma siin karaa fidyada xigtadeyda ma siin karaa waa su-aal taasi su-aal labaadoo iyaduna la ku tacalluqdaa xaggaasi ayaa wuxuu leeyahay saa'ilkanisna ma sii qadimi karaa oo maalin ka hor rabadaanta ma sii bixin karaa ayuu leeyahay ta su-aal kale oo ku tacalluqda arrinta caynkaasi ah waxau leeyahay saa'ilkani ma maalin maalin baa loo bixinayaa mise si jumlada ayaa loo wada bixinayaa afiiduna baaraka allahu fiik
fidyadu waa cibaado qaacidada sharcigana waxay odhanaysaa laa yajuusu taqdiimu lcibaadati calaa sababiha wayajuusu taqdiimuha calaa shardiha cibaadada sababteeda lagama hormarin karo sababtii cibaadada oon la helin cibaadadii lama samayn karo zakadoo kale waxaa sabab u ah xooluhu inay sakagoys noqdaan xooluhu hadday sakagoys noqdaan walow sanadku yaanu dhammaane sakadii waa laga bixin karaa waa la qadimi karaa waayo sababtii baa la helay shardigii ayuunbaa hadhay laakiin xoolihii weli sakagoys aan noqon sake laga bixiyaa ansixi mayso xataa haddii ay dhacdo intaa dabadeed inay sakagoys noqdaan wixii markii hore la bixiyey saka noqon maayo salaada sababteedu waa dukuulu lwaqti in waqtigu soo galo waqtigii oo aan soo gelin lama tukan karo fidyada sababteedu waa maxay haddaba fidyada waxaa laga bixiyaa qofka gaboobay tusaale ahaan ee awoodi aanay usoo kordhahayn qofka oo hayo xanuun in laga bogsado aan la rajaynahayn gabadhii uurka lahayd tii ilma nuujinaysay ee nafteeda u baqatay ama ilmaheeda u baqatay markaa fidyada sababteedu waa alfitru fii nahaari ramadaan oo maalin rabadaan ka mida qofku inuu afuro cudurdaarkaa awgii uu afuro marka iyadoon la gaadhin maalintii qofku waxa weeyaan uu afuraya iyadoon la gaadhin haddii uu qofku fidyadii bixiyo waa cibaado aan sababteedii la helin cibaado aan sababteeda la helinna ma ansaxayso calaa kulli xaal isu soo ururiyo maalin aanu qofku weli gaadhin oo weli aanu afurin fidyadeeda ma sii qadimi karo sidee haddaba loo bixinayaa laba arrimoodba waa kuu bannaayay arrinkooda waxa uu yahay inaad maalin walba maalinteeda aada ka bixiso maalinkii marka la gaadho ee dee adigoo afuran waagii uu kuu bariyo oo aan soomanayn fidyadii markaa waad bixin karta waxaa kaloo la samayn karaa in dib loo dhigoo laysu ururiyo oo markay rabadaan markaa dhammaato qofkii fidyadii uu bixiyey waana sidaa saxaabada qaarkood ay samaynaysa anas bnu maalik oo kale markuu weynaadee uu gaboobay ee fidyada uu iska bixin jiray wuxuu samayn jiray soddon miskiin buu isugu yeedhi jiray deetana markaasuu u samayn jiray cunto ay cunaan sidaasi ayaanu fidyadii rabadaan hal mar iskaga bixin jiray waana sida fiican masaakiin kala duwan in la siiyo si khilaafka looga baxo ay culimada qaarkood baa waxay leeyihiin miskiin qura in loogu celceliyaa ma banaana iyagoo xujaysanaya qiraa'ada odhanaysa fa fidyatun طacaamu masaakiin oo masaakiinna waa jamac fidyada cidda la siinayaa jamac inay noqoto ayay qiraa'adaasi markaa tilmaamaysaa sidaas ayaana khilaafka qofku kaga bixi karaa cibaadadiisuna mid la hubo ay ku noqon kartaa marka labadaa midkood baad yeeli doontaa laakiin fidyadii in la qadimaa iyadu sa aynu sheegnay sax ma aha wallahu aclam
waayahay aada iyo aad baad umadsantay sheekh allah ku barakeeyo su-aashan saa-iilkani wuxuu leeyahay horena su-aashan way nagu soo noqnoqotay waxaa social media dadku isticmaalaan had iyo jeer markay isku taaniyadeynayaan ramadaan kariim ay yidhaahdaan kelmadaasi bal ka waran sheekh maxay shareecadu ka qabtaa afiiduna baaraka allahu fiik
bisha rabadaan soo gelisteeda in la isku taaniyadeeya wax dhibaataa ma laha marka koobaad oo nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa ugu bushaarayn jiray jaa-akum shahru ramadaan waxaa idin soo gaadhay bishii ramadaan kale waxay ka mid tahay arrintaasi min jumlati alcaadaat wax lagu cibaadaysanaya ma aha caadadana waxaa asal u ah inay tahay shay mubaaxa mar haddaanay shareecada khilaafin oo aanay ka hor iman marka ramadaan kariimse in la yidhaahdo culimadu taasi waa diidaan waayo macnaha kelmadda ayaan sax noqon ahayn oo sifo markaa bishu ay yeelanaysa ma aha allah baa subxaana wa tacaala kariima ramadaan waxa ay khayr iyo wanaag leedahayna ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiyey wax bishu iyadoo ay bixinayso oo ay ku deeqaysa ma aha wallahu aclam
waayahay in aad iyo aad buu mahadsanyahay sheekhu su-aashan kolley dhalinyarta inoo soo qortay waxay leeyihiin koobka ramadaanta la qabto ee garoomada lagu qabto magaalada hargeysa koobkaasi in la daawaday in la ciyaaro shareecadu maxay ka qabtaa afiiduna baaraka allahu fiik bisha ramadaan
ramadaan walaalayaal sidaynu ogsoonnahay oo wakhti qaaliya iyo fursad qiimo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa ugu nicmeeyey wakhtigaa qofka muslimkaahi waa inuu naftiisa u diyaariyo go-aankiisana ay noqoto marka uu qabsanayo hawlihiisa adduunyo ee mubaax ah ee macaashkiisa ama noloshiisa adduunya ay ku xidhan tahay mooyaane inuu cibaado kaga faa'iidaysto waa inay go-aan u noqoto naftana uu diyaariyo qofka muslimkaah arrintaana uu fuliyo camal iyo dhaqan uu ka dhigo waktigan qaaligaana qofka muslimkaa waxaan macno lahayn inuu iskaga khasaariyo maaha kubaddu qofka macaasha adduunyana waxba uga tari mayso saayo aakhirana u noqon mayso bal waxaa ku jiraa waa waktigii oo la dayacay waktigan qaaligaayna waa ka mudan yahay in lagu dayaco kubad ciyaaritaankeed ama daawashadeed in rabadaanta markaa la idhaahdo koobkii rabadaantaa la dhigayaa arrinta noocaasi waa min talbiisi ibliis wa xarbihi cala lmuslimiin waa ka waa khalad uu ibliis dadka khaldaayo khalditaan dadka uu khaldayo iyo dagaal muslimiinta kusoo qaaday si waktigan qiimaha badan cibaadada uga mashquuliyo qofka muslimkaahi siday ahaayeen saxaabatu rasuuli illah abu hureyra wakayru ka ansaxday ramadaan waktigiisa u badan waa inuu masaajidka uu ku qaato isagoo qur-aan akhrinaya ama dikrinaya ama ducaysanaya ama khayr iyo wanaag masaajidka ka socda dhegaysanaya garoommada laqwiga uu ka socdaiyo cayda iyo dagaalka iyo waxa aan macnaha lahayn ay tahay qofka muslimkahi naftiisa inuu ga bao in waktigan qaaliga qofka muslimka uu kaga lumo maaha kubadna ha ciyaari ramadaan kubadna ha daawanin ramadaan cibaadayso cilmi dhegayso khayr iyo wanaag ka shaqee ogowna waktigaasi aada kubadda ku ciyaartay fii ramadaan amaba se aada daawanaysay yowma alqiyaama waa lagu weydiin doonaa waanaad ka murugoon doontaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka fursad kasta oo soo martay oo fursad cibaado ah oo aanu ka faa'iidaysan inuu ka murugoon doono maa jalasa qowmun majlisan lam yahuma qaamuu minhu lm ydkuru اllaha fiihi walam yusaluu fiihi calى الnabiy ila kana calayhim xasraة ywma اlqiyaama wuxuu uhi rasuulku dad haddii ay fadhiistaan meel oo meesha ay ka kacaan iyagoon ilaahay xusin subxaana wa tacaala iyagoo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ku saliyin maalinka qiyaame fadhigaas wuxuu noqdaa mid ay ka murugoodaan oo qofku dhaa maxaa meeshaa ku fadhiisiyey aanad ilaahayna ku xusin aanad kusoo hadal qaadin subxaana wa tacaala rasuulkaagii moxamedna calayhi salaatu wasalaam aanad ku saliin maxaad u malaynaysaa xataa haddaanu fadhigaa qofku wax khaldan aanu gelin maxaad u malaynaysaa haddii waktigu qofka uu ku dhaafo wax khaldan oo xaaraana amaba se makruuha marka wakti kasta oo la dayacay murugaa ka dambaysa mar kastoo dayacista waktigu ay badatona murugadu way sii badanaysaa yowma alqiyaama maantaa fursad la haystaa oo murugada nafta laga badbaadin karaa waktigan qaaliga qiimaha badan iyo fursadan ilaahay uu ogyahay ilaahay uunu ogyahay in la dhamaysan karo in la dhammaysan doono iyo inaan la dhammaysan doonin haddii tan la dhammaystana mid dambe inay soo noqon doonto inagu aynaan ogeyna ilaahay uunu ogyahay inaan la iska dayicina fursadan qaaliga laga faa'idaystay weeye wallahu aclam
waayahay een weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii su-aalaha sida tooska aynu weydiinaynay ee sheekhuna alfaadil sheekh cabdillaahi xasan xaashi babaraawi ee kolley een su-aaluhu waa isku jiraan oo intaas waxay su-aalihii axkaamta soonka iyo ramadaanka iyo la xidhiidhay kuwa ka baxsan baynu weydiin doonaa sheekh haddii ilaha yidhaahdo een sheekh saaiibkani wuxuu leeyahy waa inan waxaanay bay tahay ardayad barata qur-aanka kariimka xilliga aanan daahirka ahayn ma qaban karaa kitaabka ee waktiga aan baranayo qur-aanka kariimka afiiduna baaraka allahu fiik
qof aan daahir ahayn kitaabka qur-aanka ama taaban karo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo weynaynta kitaabka ilaahay baana arrintaasi ka mid tahay allahna subxaana watacaala wuxu uhi laa yamasu ila almutahharu hadduu lawxulmaxfuud ku qoray hadduu musxaf ku qoran yahayna qur-aanku waa isku mid weeye rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa yamasana alqur'aana ilaa daahir qof daahira mooyaane qof kale qur-aanka yaanu taaban nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaabuu karaahiyeysan jiray inuu ilaahay xuso qur-aanba isagoon akhriyin isagoon weyse qabin wa inii karitu an adkura allaha wa ana calaa gayri tuhrin buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulkana fahamka noocaasi waa ka sugnaaday qofka isagoo kitaab qur-aana gacanta ku haya weyse jaba inay ka dhigi jireen taabiciintana aimada qaarkood waxay dhi sida isxaaq ibnu rahawey oo kale madhabka mooyaane mid kaleba kama sugnaan waana sida culamaa ulislaam ay u badan yihiin markaa kitaabka qur-aankaa qof aan daahir ahayn ima taaban karo wallahu aclam
waayahay aada iyo aada u mahadsanyahy sheekhu masaa-ilkani sheekh waxayna leeyahay marka la weyseysanayo inta badan haddii koofiyadda xidhan yahay madaxii haddaanan qaawin oo aan dusha un ka mariya biyihii weysaydu ma ansaxaysaa saasoo kale dumarkii baa ka dhigan oo gabadhii marka ay masar qabto ama xijaabka qabto ma shardi baa inay banayso timihii markaay masaxayso timiheegii afiiduna baaraka allahu fiik
muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam cimaamad madaxiisa ku xidhnayd dusheeda inuu masaxay madaxa intii ka banaanaydna waa masaxay cimaamadiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii kaleu ku dhamaystiray waxaa kaloo xadiidu thawbaan ku sugan abu daawuud uu wariyey amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam an namsaxa cala alcasaa'ibi waatasaakiin rasuulkii ilaahay wuxuu naamray oo markay qabowga uga cawdeen wuxuu rasuulkii ilaahay naamray inaanu masaxno waxaa madaxa lagu duubo maa yucsab cala ras wixii madaxa lagu duubaa la dhaha casiiba jamcuna waa casaaib iyo tasaakiinta tasaakiintuna oo wixii lugta la geliyo sida sharabaadkii iyo khufkii iyo kabihii buurhka ahaa iyo intuba way soo gelayaan marka xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa madaxa wixii lagu duuba ama masar ha noqdo ama cimaamad ha noqdo ama xijaabkii markaa gabadhu ay ku qarisay ha noqdo waa la masixi karaa saddex markaa qaab ayaana rasuulka ka soo arooro madaxa u masaxay inuu madaxo waxba aanay saarayn uu masaxay oo fooda uu ka bilaabo qadaadka uu gaadhsiiyey qadaadka uu ka soo celiyey oo halkii markii hore uu ka bilaabay uu kusoo celiyey iyo in madaxa qeyb ka mida uu masaxay inta kalena cimaamadii madaxa uu ku xidhno uu ku dhamaystiray iyo madaxa oo madaxa waxa ku xidhan oo qura in la masaxo madaxa qeyb ka midana aan la raacin laakiin waxa la masaxaya maaha koofiyad iyo wax lamida waxaa la masaxaya waa maa yacumu ra'sa wixii madaxa wada qarinaya ee madaxa ku duuban laakiin koofiyadda yare madaxa iska dul taalla iyada lama masixi karo oo adiladaasi macnaha ay tilmaantay iyadu soo geli mayso iyada waa la iska qaadaya madaxaa la masaxayaa laakiin qofku haddii mara uu madaxa ku duubay ama cimaamada noqoto ama wax kale taas ayuu masixi karaa wallahu aclam
aada iyo aada u mahadsan yahay sheekhu sheekh saa-iilkani waa dumar ayaana soo weydiiyey su-aashan waa laba dumar oo walaala ah waxay leeyihin waxaanu haysanaa meherad baanu haysanaa dabeetna walaalkayo ayaa meheradaasi nala lahaa meheradaanu nala leeyahay walaalkayo waxa uu nagu dhaariyey inaanaan dadka dayn ama ahinin buu nagu dhaariyey dabeetana markii uu geeriyooday ee uu noloshiisii waayey ayaa waxaa dhacday in dadkii dukaankii amaah la-aan ma soconayabay oo meheradii amahlaan socon mayso dadkii baan wax amaahinaabay marka bal shareecadu maxay ka qabtaa dhaartaa walaalkayna dhaariyey ma dhaataasaanu ku adkaysanaa oo dadka xamaamaahino mise si ay meheraddii u socoto bal noo faa'iidee sheekh waxaanu samaynaa bay leeyihi fiidunaa baaraka allahu fiik
dadku haddii ay shuraako yihiin wixii ay ku heshiiyaana shareecadaan ka hor iman ahayn baa shaqaynaya haddii ay ku heshiiyaan inaan amaah waxba lagu iibin heshiiskaa in la fuliyo weeye ama dhaari ha jirta ama yaana jiri ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud heshiisyada iyo shuruudda aada gashaan oofiya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiintu shuruuddooday ku shaqaynayaan iyo wixii ay ku heshiiyaan ilaa sharطan axalla xaraaman aw xarama xalaalan shardi xalaal xaaraamtimeeya ama xaaraam xalaal ka dhiga mooyaane isagu waa shardi baatil oo kitaabkii ilaah iyo xukumkii ilaahay ka hor yimi isagu shaqayn maayo siduu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayumaa shardi laysa fii kitaabi illahi mukhaalifun likitaab illah ay lixukmi illah fahuwa baatilun wain kaana miata shard shardi kastoo xukumka ilaahay khilaafsan waa baatil walow ha ahaado mid aada loo adkeeyey oo boqol jeer la isugu celiyeyba ha noqde ama boqol jeer lagu heshiiyeyba ha noqde marka markii uu noolaa haddaad sidaa ku heshiiseen intii uu noolaa shardiga inaad ku shaqaysaan waajib bay ahayd marka laga reebo wixii ay daruura keento qofkii ay daruura hayso haddii wixii daruura u haysay aan la siin ahayn oo amaahu dalba in la amaahiyaa markaa waajib bay noqonaysaa wadaruura tubixu lmaxduuraat daruuraduna wax xaaraan ahaa bay xalaal ka dhigtaa markuu dhintay se shirkadda waxaa loo yaqaana waa caqdi jaa-isa waa heshiis laba daraf dhex maray mid walibana markuu doono ayuu ka bixi karaa waxyaabaha shirkaddu ama caqdu sharika heshiiska shirkaddu uu ku fasakhmo waxaa ka mida mowtu axadi sharikeyn labadii qof ee shuraakada ahaa haddii midkood uu dhinto shirkaddii ama heshiiskaasi wuu fasakhmay lagumana sii shaqayn karo qofkaa dhintay dadkii dhaxlay haddii ay heshiis cusub la gelayaan ciddii isagu shuraakada la ahaa waa mid u furan haddii kale se heshiiskii hore shuraako laguma sii ahaan karo heshiiskaa hore wuu buray oo qofkaa dhimashadiisa ayuu ku buray waayo shirkadda dee waxaa shuruuddeeda ka mida qofku waxaanu dada kula shuraakoobayo inuu milkigiisi yahay qofkuna mar haddii uu dhinto uu dhexal wareegay oo xoolihii isagu uu lahaan jiray ma laha ulahaanshihiisu geeridiisa iyo dhimashadiisa ayuu ku go-ayaa meesha uu kaga baxaya marka mar haddii uu dhintay xooli iminka isagu ma laha shuraakana idinlama aha xoolahaas waa xoolo dhaxala wixii isagu meesha uu ku lahaa dadkii dhaxalka lahaabay arrinku u yaalla hadday idinkula shuraakoobayaan iyo haddii ay xoolahooda la baxayaan haddii markaa ay xoolahooda la baxaan shirkadiiba dhammaatay xoolihiinana idinka ayaa u madax bannaan haddaad cid amaahinaysaan iyo haddii aydaan amaahinayn sidaa dantiinu idinku jirto ayaad yeelaysaan xoolihii kale haddii aad shuraako sidii dadkii lahaa ugula sii ahaataan oo heshiis dambe aada la gashaan dadkaa dambe heshiiskaad la gasheen baa shaqaynaya qofkaa dhintay heshiiskii lala galay dhimashadiisa ayuu ku gaay oo meesha waa ka baxay wallahu aclam
waayahay sheekhu aada umaadsan yahay sheekh saa'ilkana wuxuuna leeyahay waxaynu aragnay ama waxaa iminka jirtaa baabuurta in lagu shugo shidaal xun oo runtii baabuur badani ay u fadhiisteenba shidaalkaas xun ee waddanka la keenay baabuurtaa la fadhiisatay yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya buu leeyay saa'ilkaasi afiduna baaraka allahu fiik
waa arrin marka hore u baahan horta inay sugnaato oo qofka gaadhigiisu shidaal lagu shubay inuu u fadhiistay horta marka hore waa inay caddaato ama uu xumaaday dad badan baa iska sheegan kara iyadoo gawaadhidoodu sabab kale ay u xumaatay inuu shidaalkaasi uu ka xumeeyey marka arrintaas horta waa arrin dee caddayn iyo baadhitaan u baahan ciddii baadhi karta ayaanay khusaysaa ee ka garqaadi karta haddii la ysku qabsado laakiin haddii ay dhacdo oo dee la ysku waafaqo amaba se qofkii dee caddayn uu keensado marka loo garqaado ciddii shidaalka lahayd shidaalkaa ciddii keentay ee dadka ka ibisay ayaa wixii dhibaato uu geystay lagu yeelanaya oo addamaanu yataratabu cala litlaaf mubaasharatan kaana aw tasabuban magdhowgu waxa uu ka dhashaa baabiinta qof xaq cid kale ay leedahay uu baabiiyo qof maalkii amaba se dee naftii ama acdaadiisii iyo xubnihiisii amaba se ha baashiro gaadhii qofu leeya halkaa yaalla hadduu qof gubo ama taangiga waxa weeyaan uu kaga shubo mashiinka ciid uu kaga shubo taangiga ciid uu ku shubo oo gaadhigii sidaasi uu ku xumaado dee isagaa laga magdhabayaa waabuu dhibaatadii u baashirayba haddii uu sababu noqdona waa la mid waxaa loo yaqaano tasabubku qofku inuu shayga sabab u noqdaa iyadana damaanka iyo magdhowgu wuu ka dhashaa waxaa loo yaqaano damaankana loo eegi maayo cidda dhibaatadu waxa ay ka dhalatay geysatay miyay u qasdiyeen mise umay qasdiyeen macoleytan bay ka ahayd mise kamay ahayd xataa qofku isagoo hurda oo aan iskala ogeyn haddii uu cid dhibaato u geysto waa laga magdhabaya qofka waalan wuxuu dhibaato u geysto waa la magdhabaya ilmaha yar wuxuu dhibaato geysto waa la magdhabaya waxaa la magdhabaha inuu markaa bahaa-imka alcajmaau jubaar buuhi nabigu calayh isalaatu wasalaam mayeedhaanku wixii ay geystaan waa hadur waa haddii qofka mayeedhaan kale aanu sabab ku lahayn hadduu isagu wado oo dee wax uu jiirsiiyey ama isagu beerihii dadka uu kusii daayey ama guryahoodii uu ku xareeyey ama uu ogaa dee neefkiisani inuu dadkiiyo dunyadaba dhibayo deetana uu ka xaraysan waayey oo uu kusii daayey markaa dee sabab buu ku leeya uu magdhabaya laakiin haddii neefku dhibaato geysto xataa haddii uu qof dilo ama uu dhibaato kaleba geysto xoolo dad uu baabi'iyo qofkii lahaa mar haddaanu wax sababa ku lahayn oo aanu arrintaa qayb ka ahayn wuu lahaa un lagagama magdhabi karo waayo xadiidka bukhaariga muslim baa wariyey nebiguna wuxuu yidhi alcajmaau jubaar mayeedhaanku wixii ay geystaan waa hadur weeye marka taa shidaalka haddaynu kusoo noqonno haddii arrintaasi ay sugnaato qofka keenay ama shidaalka xumaanta ha ku ogaado ama yaanu ku ogaanin dadka baabuurtooda inuu ka xumeeyo ha u qasdiyo ama yaanu u qasdiyin magdhowgu wuxuu ka dhalanaya dhibaatada mar haddii meesha dhibaata ay dhacdo qofkii xoolihiisii dhibaata ay ku dhacday dhibaatadaa ciddii geysatay ama sabab u noqotay ayaa magdhowga laga rabaa wallahu aclam
wajaza allahu khayra aljaza su-aalaheenii kule waa iska soo urursan iska soo urursan yihiin wixii aad soo gudbin kartaan soo gudbiya insha allahu tacaala su-aashani waa tala bixin waa nin dibadii naga soo tala bixinna soo weydiiyey wuxuu leeyay habeenkii markaan seexdo waxaa yimaada waxaad nin moodo oo kale yimaada oo wejigiisa aan la arkayn dabeetna way buquujiyaa buuhi saasuu buquujiyaa markuu buquujiyo ayaa shaydaanka iska naaraa ama bisinkan akhristaa buuhi dabeetna markaa bisinka akhristo waxaas wuu iga tegaa buuhi marka wax kaloo kaga maarmi karo oo runtii waxaa iga kaxayn karaa bal afiiduna baaraka allahu fiik
waxaasi sida muuqato waa waa arrin xagga shayaadiinta ka socda shaydaankana ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi ina kayda shaydaani kaana daciifa shaydaanka qorshihiisa iyo shirqoolkiisu waa mid taag daran haddaanad adigu isu jebinna waad ka adkaan kartaa biidni illaahi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu tilmaamay shaydaanku waswaas inuu yahay haddana khannaas inuu yahay min shari lwaswaasi alkhannaas waa mid waswaasin badan haddana waa mid dhuumasho iyo carar badan waxa uu ka dhuumanaya uu ka cararayaana waa xuska iyo dikriga ilaahay saa muslim uu ku wariyey saxiixiisu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay shaydaanku markuu aadaanka maqlo inuu cararo oo weliba isagoo naqas dabada ka sii daynayo oo fulaynimaya baqaw ka muuqdo ilaa uu gaadho meel aada u fog kadibna waa soo noqdo haddana marka la aqiimu cararaa marka qiimadu ay dhamaatee salaada la galu soo noqone markaasoo dana qofkii waswaasinaya markaa shaydaanka biidn illaahi subxaana wa tacaala waxaa gaadhkaaga noqonaaya awalan towxiidkaaga inaad xoogayso keliyeynta ilaah aad keliyeynayso iyo xidhnaanshaha qalbigaagu ilaahay subxana wa tacaala uu ku xidhan yahay iyo tala saaradka ilaahay subxaana wa tacaala aada tala saaranayso ta labaad inaad ku dadaasho waxyaabaha uu inoo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala ama rasuulku inoogu warramay shaydaanka inuu kaaga noqonayo dhufays waxyaabahaas waxaa ka mida inaad akhrisato aayatulkursi marka aada sii seexanayso wayse qab ku seexo aayatulkursi ina akhriso waayo rasuulkeeni moxamed calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay sida bukhaariiyo muslim ba wariyeen can abi hurayra qofka aayat soo weysaysta oo gugashiisa yimaada oo aayatulkursi akhrista inuu ilaahay cid ilaalisa usoo diro shaydaanna aanu habeenkiisa usoo dhowaan waxaa la mida almucawidaat suuraة اlkhlaas qul allahu axad qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi الnaas oo magangalkii baaba ku jira ilaahay shaydaanka iyo dhibkiisa laga magangelayay qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi الnaas sidaas oo kale aayadaha u dambeeya suuraة اlbaqara waman qara'a aakhira aayatayni min suurati albaqara fii leylati kafataahu buuhi rasuulku labada aayadood suurat lbaqara u dambeeya qofka habeen akriya waa ku filaadaan waxyaaba marka ay kaga filaanayaan waxaa ka mida inay difaac iyo gaadh uga noqdaan weerarka shayaadiinta iyo dhibaatayntooda saas oo kale ducooyinka soo arooray adkaaru noom loo yaqaano haddaad xifdisan tahay waad akhrisan haddii kale kitaabka yara xisulmuslim idha waad soo iibsan doontaa waad ka akhrisan doontaa waxyaabaha markaa macaasida ah ee cadowgaaga kuu jebinaya iyagana waad ka fogaan doontaa maalinkii iyo habeenkiiba waayo macaasida iyo qofku gefka uu gelayo xuquuqda ilaahay uu dayacayo ta khalqiga waxaa laga mamnuuco uu samaynayaa arrimaha cadowgiisa u jebiya kuwa ugu waaweyn bay ka mid yihiin ilaahay baa subxaana wa tacaala ballan qaaday muslimiinta cadowgooda inuuga hilinayo kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin laakiin ilaahay shardi buu ku xidhay shardigaas wuxuu yahay inay iyagu marka hore ilaahay diintiisa ku toosnaadaan oo ay ka tagaan macaasida iyo khaladka qaala allahu tacaala in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum ilaahay haddaad u nusraysaan bimacnaa haddaad sharcigiisa iyo diintiisa towxiidkiisa iyo sunnaha nebigiisa haddaad ku toosnaataan ilaahay waxa uu idiin ballan qaaday shardiga haddaad ka soo baxdaan inuu idiin hiiliyo cadowgiinna shayaadiintu ay ka mid yihiin gaalado iyaguna shayaaiinulisi ka mid ah inuu idinka hiiliyo ka arrimahaas ayaad ku dadaali doontaa ilaahay baad subxaana wa tacaala ka magangeli doontaa shaydaanka wallahu aclam
waayahay aad iyo aad buu mahadsanyahy sheekhu sheekh saaiilkani waxaanu leeyahay alqur'aanu laa yufiru fii qalbii famaa hiya nasiixatuka ee qur-aanku ma raadeeyo qalbigayga maxay tahay naseexada aad igula filanaysaa biduna baaraka allahu fiik
qur-aanku qalbiga aanu raadaynahay waa laba midkood inuu yahay qalbi mashquula oo qur-aanka ka sii jeeda oo macnihiisa aanu fiirsanahayn markan uu akhrinayo ilaahayna subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey dadka qur-aanka macnihiisa aanu fiirsana falaa yatadabbaruuna falaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha nabigeeni mxamedna alayh الsalaatu wasalaam qur-aanka macnihiisa waa dhuuxi jiray wakadalika صaxaabathu اkiraam saxaabadiisii khayrkiiyo sharafta badnaa qalbiga labaadna waa qalbi qalalay madoobaaday dahaarhmay gaadhay xaaladda ilaahay uu sheegay kalaa bal raana calىa quluubi ma kaanuu yagsibuun qalbiga hore markaa wuxuu u baahan yahay inuu qaflada iyo moogenida moogenida uu ka tooso waxaanu u baahan yahay wax baraarujiya oo soo jeediya sida inuu u fiirsado aayadaha ilaahay calaamadaha tusiya ilaahay weynidiisa iyo jiritaankiisa makhluuqaadka waaweyn ay ka mid yihiin inuu geerida naftiisa qofku uu xusuusiyo oo dadka dhintay uu dul tago xabaalaha waxa weeyaan uu booqdo inuu qofku sidaas oo kale qur-aanka iyo in lagu tadaburo macnihiisa loo fiirsado qalbigana uu raadeeyaa iimaanka darajada ay kaga jirto iyo diinulislaam uu naftiisa xusuusiyo qofkan qalbigu madoobaaday waxaan qalbiga madoobeeyey iyo daxalkan inuu ka maydho weeye oo macaasida uu ka toobad keeno ilaahay subxana wa tacaala uga toobad keeno waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay macsiyo kastoo qofku sameeya inay tahay bar madoobo qalbigiisa ku dhacday wuxuu rasuulku sheegay dembigu inuu yahay sidii daruur dadka dul istaagtay oo kale se u hadhaynayso iftiinkii qoraxda uga qarinayso ayuu dembiguna qalbiga u hadhaynayaa nuurkii iimaankana uga qarinaya hadduu toobad keeno daxalkiibaa ka dhaca nuurkii iyo iftiinkana waa usoo noqdaa marka addoonka qalbigiisa qallayl ka dareemaya adayg iyo qur-aanku inaanu raadaynahayn waa inuu qalbigiisa dib u nooleeyo oo qalbigiisa uu xoogeeyo caafimaadkiisana uu ku dadaalo wixii qalbiga markaa daciifiye taagdarrada u sababayna inuu ka hadho ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeena weeye ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid qur-aanka waxaa ku intifaacaya qofka qur-aanka akhriya qalbi nool isagoo leh isla markaa qalbigiisana soo xaadiriya si fiicanna qur-aanka haddii la akhrinayo u dhegaysta hadduu isagu akrinayana u tadabburo macnihiisa ugu fiirsado wallahu aclam
waayahay sheekhu aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh saylfin wuxuuna leeyahay maa xukmu lgaza wuxuu yahay xukunka qofka dhinac xiirka ah ee waxa weeyaan timihiisa qeybna daaya qeybna xiira xukunkiisa muxuu noqonayaa fiduna baaraka allahu fiik alqazac waa madaxa qaybi la xiiro qaybna timi loo daayo arrinkaa waa diiday nabigeena maxamed alayhi salatu salaam naha can ilqazac xadiidkaaba ku cad waa diiday nebigu in timaha qaybna la xiiro qaybna la daayo waxaa loo diidayna waa arrintaasi dhibaato qofka ay u leedahay diintiisa iyo adduunyadiisa waa arrin qofka fool xumaynaysa dadka qaarkood waxaa foosha xun ayaa loo qurxiyo zuyina lahum suu acmaalihim shaydaanka ayaa u qurxiyay laakiin waa foolxumo haddii qurux ay tahay dhibaato aan lahayn nebi maxamed dadka uma diideen waayo rasuulku siduu yihi in allaha jamiil yuxibu ljamaal ilaahay subxaana wa tacaala waa jamiil jamaalkii quruxdana ilahay waa jeceli marka haddii qurux wanaagsan ay too dhib aan lahayn rasuulku ma diideen waa foolxumo arrintaas dhinaca kale haddii laga eegana wax kasta oo qofka ku keena cadamu tawaasun isu dheelitirnaan la-aan shareecadu way diiday oo qofku kab qura inuu ku socdo shareecadu waa diiday maradii in qeybna la saaro jidhkii qeybna laga saaro iyaduna waa la mid timihii in madaxii qeybna laga xiiro qeybna lagu daayo marka waxaa loo diidaynaa awalan waa arrin qofka fool xumaynaysa oo khilqadii ama abuurkii sawiga ee sinaa ee toosnaa ka saaraysa wey waxaan loo yaqaana alqazac waxaa kaloo maanta raacayba tashabuh bilkufaar oo cidda dhalinyarta samaynaysa ay ka egteen waa gaalo gaalada markaa in xagga xirashada iyo dharxirashada iyo waxyaabaha iyaga markaa diin waa ama caado iyaga u gaara in lagaga daydo oo looga ekaadaana mid bannaan maaha oo arrintaasi waxaabay ka mid tahay kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn xadiidka axmed iyo abu daawud iyo waliya min xadiidi cabdillahi bni cumar rasuulkeena moxamed wuxuu uhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qolo qofka duul qofka isu ekaysiiyaa iyaga ayuu la midi macnaa arrintaa uuga ekaaday uu isaga ekaysiiyey xukumka ay leedahay ee iyagu ay ku mutaysteen adduuniya aakhiraba ayuu isaguna waxa weeyaan ku mutaysanaya dhalinyarta muslimiintuna waxaa muhima inay ogaadaan gaaladu inay cadowgooda yihiin ilaahay baana subxaana wa tacaala inoogu sheegay fi lqur'aan alkariim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa wa alkufaar latjidana ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuuda waladiina ashrakuu waa cadowgaaga gaaladu iimaankii allah od rumaysiya nebi maxamed raacday ayay kugu celaadinaya adiguna cadowgaagi inay waa inaad ogaato xigtana ha ka dhigan buu ku uhi ilaahay subxana wa tacaala qalbiga aad ka jecesho raalli aad ka tahay xigtaysiga gaalada waxaa ka mid a tashabuhu bihim in loo ekaado ayaa ka mida laysu ekaysiiyo wixii iyaga diin ay ka dhiganayaan ama dhaqan iyaga u gaara looga ekaado qofkana doqoniimay u tahay cadowgiisa inuu daba socdo oo cadowgiisa uu isu ekaysiinayo lafjabbaanay ku tahay qofka iyo dullinimo iyo cadowgii uu isu dhiibay inuu cadowgiisa u arko inuu cadowgu mudan yahay in loo ekaado waxa weeyaan lagu daydo cizada iyo sharaftu dhalinyara waxay ku jirtaa ilaahay subxaana watacaala diintiisa iimaankaana lagu helaa iyo diinku dhaqan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin munaafiqiintaan arrintaa garanahayn qofka cizada meel kale ka raadiya oo qof aan muuminba ahayn oo gaalnimo qalbiga ugu jirto oo munaafiq nifaaq weyn ku sifaysana ama waa qof waxa weeyaan nifaaqii yaraa oo ah dhaqankii gaalada inuu yeeshay nifaaqii xagga camalka iyo dhaqankaa qof ku sifoobay wey bimacnaa iimaankiisa ayaa daciifay oo arrinka noocaasa dawo uga noqon waayo oo ka celin waaye marka cizadu halkaasi ayay ku jirtaa ee wax kale yaa lagu raadin quruxda iyo sharafta maamuuska iyo milgaha waxaan diinahayn haddii lagu raadiyo bal wixii diinta ilaahay khilaafsanaa haddii lagu baadi doono dulli baa looga dhaadhacayaa siduu yihi cumar ibn khadaab radia allahu canhu sida alxaakim uu ku wariyey fii mustadrakihi naxnu qowm kuna adilaa faacazana allahu bihada اddiin famahma btagayna alcizata min gayri adalana allah dad dullaysan baanu ahayn islaamnimada ka hor diintanu ilaahay cizo iyo sharaf noogu yeelay haddaanu cizada iyo sharafta meel kaloon diintan ahayn aanu ka baadi doonno ilaahay baa subxaana wa tacaala na dullaynaya haddaad doonayso cizo iyo sharaf karaamo iyo sarayn arrintaasi diintaada ayay ku jirtaa ee ka raadi adduunya aakhirabana taasaad cizada iyo wanaagga aad ku gaadhaysaa sidaa nabigeeni moxamed calayhi isalaatu wasalaam uhi bashir hadi lumma bisana waraf warifca ummaddan waa ummadda nebi maxamed rumaysee raacday waxaad ugu bushaaraysaa sarayn iyo derajo sare mar kasta oo barashada diinta aad baranayso ku toosnaantaada iyo kudhaqankaadu ku dhaqankaagu kor u kaco inaad ilaa agtiisa derajo ku yeelato qiima aad yeelato adduuniya aakhiraba iyaduna way sii kordhaysaa ilahina subxana wa tacala ina waafajiye wallahu aclam
waayahay sheekhu runtii aad iyo aad u mahadsan yahay arrintaasi inooga inoogu baya inoo bayaamiyey qascinta iyo dhinaco la xiro runtii waxay moodaa baryahanba dambe inay soo badanayso dhalinyartuna runtii waxay tv-ga ka arkaan uu dhaqankoogu noqonayo waa dagitaan iyo waxa weeyaan saa sheekhu inoo sheegay daba socod gaalo marka arrintaa aynu ka digtoonaano baaraka allahu fiikum sheekh saaidan wuxuuna leeyahay ma jiraa madhab leh salaada jimcaha waa sunne salaada jimcuhu waa sunne ma jiraa buyna leeyihi
madhab islaama oo leh salaada jumco salaada jamca afwan salaada jamacada jamcu ha salaada jamcu nacam hada qowl jumhuur اculamaa fuqahadu saasaa bay u badan yihiin in salaatu jamaca ay tahay suna muakada laakiin culimo badanna waxay ku tageen salaatu ju- salaatu ljamaaca ragga inay waajib ku tahay waana sida adiladu ay tusinayso khilaafku daliil ma noqdo waxba khilaafa daliishana alkhilaafu laysa xuja fi diin illah khilaafku daliil maaha wax lagu xalaalayo ama lagu xaaraantimeeyo wax lagu waajibiyo wax lagu diido ama wax lagu sugo waayo ilaahay subxaana wa tacaala ma odhan markaad iskhilaaftaan khilaafkaa daliile aqwaashaa la ysku khilaafay kaa doonaysa inuu iska qaata bal ilaahay wuxuu tilmaamay marka la iskhilaafo in loo noqdo kitaabka iyo sunnaha fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir haddaad arrin isku qabataan qur-aanka iyo sunaa u celiya buuhi ilaahay haddaad ilaahay aakhira rumaysantihiin dalika khayru wa axsanu ta'wiila taasaa dantiinu ay ku jirtaa cidhibta dambana taasay ku hagaagaysaa ay ku wanaagsanaanaysaa wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuu ila allah marka masalada haddii loo celiyo kitaabka ilaahay waxaa la helayaa aayado tilmaamaya salaatu ljamaaca inay ragga waajib ku tahay adilada waxaa ka mid ah qowl اllahi tacaala fi suurati الnisa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi maruu ka warramayay salaatu اlkhawf wain kunta macahum faaqamta lahum الsalaa waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa faltaqum طaa'ifaة minhu macak haddaad la joogto saxaabadii xaalatu khawf iyo baqaa lagu jiraa salaadii aad u oogeyso aada rabto inaad tukiso kooxii ha kula tukato kooxda kama gaarahayso marka xaaladii ugu daraa ee ugu adkaa xaalat lkhawf ayaan salaatuljamaaca laga dayn oo la odhan mid waliba gooni ha isaga tukado inta ay suurtoobi wada jamaaca in lagu tukado mooyaane fain khiftum farijaalan aw rukbaana oo haddii waxa weeyaan laysdhex galo oo aanay suurtoobayn jamac in lagu tukado markaa nin waliba siday u suurtooda ayuu ku tukanaya laakiin inta ay suurtoobayso jamac in lagu tukado baqa ha jiro colaad iyo dagaal salaatuljamaca inaan laga tegayn bay aayaddu tilmaantay saas oo kale nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam cid kala daayo ninkii indhaha la-aa laakiin awoodaya masaajidka inuu yimaado ayuu rasuulku yihi hal tasmacu nida aadaanka ma maqashaa qaala nacam qaala faajib rawaahu muslim aadaanka haddaad maqasho ajiib buu ihi nabigu alayh isalatu wasalaam halka lagaaga yeedhaya tag mar kale rasuulkeeni maxamed sa bukhaariya muslim ba ay wariyeen waxau ihi laqad hamamtu an aamura fatuqaama liلsalaaة faadhaba maca rijaali macahum xuzamu min xaطa fauxariqa calىa rijaali yatakhallafuuna can الsalaaة buyuutahum waxaan ku habiyey buu ihi in salaada la aqimo nin aan idhaahdo dadka tuki deetana rag sida xaglooyin markaa xaabaa aan raacon ka haysto oo rag salaada ka adho guryahooda markaa joogaan guryahooda kusoo gubo dad in la laayo weliba gubitaan lagu laaya wax sahlan maaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrinkaa uu ku hamiyey waxa uu tusinayaa hadhista ay ka hadhayn la salaada ma tukanayaan lama odhan yatakhallafuuna un baa la way ka hadhayaan salaada ay ka hadheen jamaca ay ka hadheen dembi weyn inuu iyo ciqaab ay ku mutaystaan ama ay ku mutaysanayaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay haddaynu eegno waktigii saxaabada yaa salaatuljamaca ka hadhi jiray axadu rajulayn laba nin midkood nin markaa soo kici kari waaye xataa cid soo garbagashana waaye iyo ninuu nifaaq reebay munaafiqnimo ninay reebtay cabdullaahi bnu mascuud wuxuuhi sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa man sarahu an yalqa allaha gadan muslima falyuxaafid calaa haulaai الsalawaat xayu yunaadaa bihina qofka ay faraxti gelinayso jecel berri waa qiyaamiya waa dhowya ilahay baa la hortegaya inuu ilaahay la kulmo isagoo qof muslima shantaas salaadood ha ilaaliyo oo halkee ha ku ilaaliyo ma gurigiisa iyo goobtiisa shaqa maya halka looga yeedhayo xaya cala asala xaya cala alfalax laga leeyahy markaasuu sheegay sidoo xaalkii saxaabadu walaqad ra'aytunaa ma yatakhalafu canha ilaa munaafiqu macluumu nifaaq waxaan arkay buu ihi saxaabada iyada oo mid nifaaq lagu yaqaan maaha mid qarsanay mid ku caan baxay xataa kuwa qarsanaya waa iman jireen mid nifaaq ku caan baxay ayuunbaa salaadan jamaacada ka hadhi jiray walaqad kaana arajulu yu'taa bihi yuhaada bayna rajulayn xataa yuqafa fi saf ninka saxaabada ka mida waa lasoo garbageli jirayoo waa lasoo kaxayn jiray ilaa safka markaa la dhex joojiyo sidaasi waxa weeyaan u ku tukado marka arrin sahlan maaha salaatuljamaaca yaan la fududaysanin gaar ahaan waxa weeyaan salaada subax oo in jamaacada laga hadhaa cudurdaar la-aan calaamadaha munaafiqiinta rasuulku si cad baa ugu daray oo ragga qaarkood markii uu waayey uu yihi laa yatakhalafu canha ilaa munaafiq salaada munaafiquun baa ka hadhay wuuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka asbaabta u sahlaysa qofka salaatuljamaaca in uu ilaaliyo qofku waa inuu ku dadaalo sida salaada subax oo kale inuu hore u seexdo cid inuu ballansado toosiso ama wuxuu ku tooso dee inuu sameeyo niyadana inuu ku qabto niyaduna qofkii tijaabiyey waa arkay iyo go-aanka qalbigu raad weyn buu ku leeyahay qofku camalka uu samaynayo adoon saacadna buuxsan wax kalena aan samayn markaad sii seexanaysa haddaad niyeysato saacad heblaayo toos adoo soo toosay ayuunbaad sarkaysaa waayo qalbigu isaga ayaa xubnahan maamula marka go-aan qalbi qofku inuu ku seexdo iyo niyo wanaagsan ayaa asbaabta ka mida wallahu aclam
waayahay laba su-aalood baan kusoo khatimayaa insha allah ee waktigaa iska gabaabsiya Ee, su-aal een, macalin bayna soo weydiiyey ka mid a macalimiinta wuxuu leeyahay een, meelaha wakfiga ee madaarista iyo iskuullada wakfiga ah haddii ee wakfiga loogu talagalay haddii lacag laga qaado ardada dhigata isla markaa ay macalinku yahay macalin ka shaqeeya iskuulkaasi ama madrasadaasi lacagta aan ka qaadanano madrasada ama iskuulka sheekh maxaaraan bay noqonaysaa mise xalaal maadaama wakfi ay tahay afiiduna baaraka allahu fiik
waqfigu adduunya waqfi dhammaystiran oo dhismihiisii leh isla markaa wata rawaatibtiisii oo dadka ka shaqaynaya mushaharkoodii waxa weeyaan la siinayo ama dowladi ha siiso ama mu'asasad kale ha siiso ama qofka waqfiga sameeyeba ha siiye in wax kale dadkii laga qaado mid saxa taasi ma aha waayo maqsuudkii waqfiga loogu talagalay bay taasi ka hor imanaysa waqfigana maqsuudkiisii in laga leexiye maaha laakiin waqfigu adduunya gidaar meel laga taagay oo deetana qofkii dhisay uu ka dhaqaaqay dowladina dadkii ka shaqaynaya waxba aanay ku siin ahayn cid kalena aanay waxba ku siin ahayn oo laba midkood ay noqonayso inay dadka iskaga tagaan oo dee dhulka kale ay u shaqo tagaan oo cadilmo iyo dee inay ka shaqeeyaanoo wax waqfigiina lagu ilaaliyo waqfigiina uu ku shaqeeyo uu ku socdana dadkii ay ka qaadaan dee labada markaa waxaa fiican oo aslaxa in dadkii wax laga qaado maslaxadda markaa waqfiguna sidaasi ayay ku jirtaa waana sida markaa awqaaftu ay u badan yihiin maanta dad baa waxay dhahan madaaristan waqfigii haddana lacagta laga qaadaya waa maxay waqfiga haddii dee mushaharkiisi uu la socdo macallimiintii in dadkii wax laga qaado ma aha oo arrintaasi sax bay noqonaysaa haddii aanu la soconna dee macallinku waa qof bani aadam oo adigoo kale ah oo wuxuu ku noolaado u baahan qaarkoodna dee mas-uuliyado dheeraada ayaaba saaran marka ma waxaad doonaysaa inuu isagu gaajo u dhinto carruurtiisuna ay gaajo u bakbaktiyaan kuwaagana bilaash waxuu ugu dhigo saasaad doonaysaa taasi mid caqliya maaha inay sharci noqoto waxa weeyaan iska daaya laakiin waqfiga waa inaan laga saarin maqsuudka uu leeyahay axkaam fara badanna waa leeyahay culimadana kutub bay ka qoraan waqfiga waa in axkaamtiisi waxa weeyaan loo eego oo tusaaleahaan dee qofka mas-uulka ka ahy inuu u dhaqmo maaha sidoo isagu uu leeyahay oo kale waqfigu laysa milka liaxad kii waqfiyana milkuu maaha ka mas-uulka ka ahna milkuu maaha ilahay baa iskale subxana wa tacaala marka waa in wixii dee loogu talagalay lagu wado oo qofka mas-uulka kaana qof ka xolo samaysanaya aanu noqon wax waa ka qaadan karaa qofka naadirka ahi waxaana lama xadidin laakiin curfiga ayaa loo celinayaa oo wixii had iyo jeraale isagoo kale uu mushahar u qaato ayuunbuu ku leeyahay laakiin ma odhan karo markan macallimiinta mushaahara ka siiyo wix allaala wixii soo hadha ama ha yaraada ama ha badnaadee anigaa iska leh sidii dee meel isagu u dhistay oo kale ma odhan karo wallahu aclam
waayahay in aada iyo aad umaadsan yihi sheekhu sheekh sayaalkani wuxuuna leeyahay cilmiga shareecada iyo kamaadiga ah iyomaa munaasibsan in la horreysiiyo iyadoo iska caddahay haddana sayaalkaas waynu soo weydiiyey afiiduna baaraka allahu fiik atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax la isgarab dhiga maaha cilmiga ilaahay soo dejiyey cilmu shariica iyo waxaa markaa maadiga loo bixiyey bimacnaa cilmi adduunyo wax la isgarab dhigi karaa ma midna waa cilmu dunya midna waa cilmu laakhira alfarqu baynahumaa kalfadli kalfarqi bayna addunya walaakhira farqiga udhexeeya waa farqiga adduunyo aakhira udhexeeya oo kale adduunyo aakhira ilahay wuxuu ka yidhina waad garanaysaan bal tu'hiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayru waabqa marka in la isgarab dhigo ayaan sax ahaynba oo la dhaha keebaa la horraysiinaya alam tara ana sayfa yanqusu qadruhu idaa qiila ina sayfa amdaa min alcasa muqaaranada iyo isgarab dhigga ayaan sax ahaynba waajib bay ku tahay qofka muslimka ahay diintiisa inuu barto laakiin cilmigaa kale adduunyo kiisa nolosha adduunye muslimiinta ay kaga xidhan tahay in ka mida muslimiinta oo ugu filan inay bartaan halka u sarrayse la gaadhsiin kara waa in la dhaha waa fardu kifaaya wax fardulcayn noqdo markaasi maaha laakiin cilmigan qofka ay cibaadadiisa kaga xidhantay iyo faralladii isaga goonnida u saaraa iyo mucaamalaadka isagu uu xidhiir la lahaa hadday iib tahay hadday xoolo uu leeyaho saka ay tahay hadduu doonayo inuu guursado axkaamtii nikaaxa isaga waa farducayn waa faral qofka isaga goonni u saaran wadada kaloo dhami haddii ay bartaan aan ka dhacahay nebi maxamedna wuxuu yihi xadiidka kama fi lxadiid asaxiix jaamic bayaan ilcilmi wa fadli wagayrihi ku sugan طalab اlcilmi fariidaة calى kuli muslim faralkunbaa labaa fardulcayn iyo fardu kifaaya lakiin cilmiga shareecada barashadiisu waa faral haddii la baran waayo macnuhu waxa wey waa la dembaabayaa ilay faral baa la dayacay waa nasiib dara maanta in badanoo dhalinyarta ka midi inaanay garanayn طahaarada mararka qaarkood ay ku weydiinayaan su-aalo طahaarada ku saabsan oo ay ahayd dee muslim waliba inuu aqoon u yeesho axkaamtii salaada aanay garan ahayn qaarkood ay khaldayaan faatixadii ama tashahudkii atixiyaadkii ay khaldayaan haddana isu haystaan inay aqoonyahan yihiin oo shandado waaw inay xambaarsan yihin oo laato laabtoobiya waxay ugu jiraan dad waxbartay ay isu arkaan waa arrin aada u nasiib daraa weliba iyadoo fursaddu ay qaa'im tahay oo ay suurtagal tahay qofku culumtii sharce waxba inuu barto inuu dhegaysto inuu culimada weydiiyo su-aasha lafteedu waxay ka mid tahay duruqu taxsiil ilcilmi wadooyinka loo maro xasilinta cilmiga marka arrinta noocaasi waxay ka mid tahay qaswiga fikrigaynagu dhacay markii iskuulla laynoo sameeyey ee dadkiina lagu wada ilzaamiye lagu khasbay ee la yidhi labiyo toban sanood ha lagu sii jeedo wax laba sanood lagu baran karo inta looga baahan yahay waxa iskuullada lagu barto labiyo toban sanood laba sanadood buu ku baran karaa qofka gebigoodaba nidaam baa laynoo dejiyey nidaamkaana waa nidaam marka hore iyagu ay ugu talagaleen dadka in lagu jeediyo kii un baynu inaguna asal ka dhiganay oo xataa ina waxba ka bedelahayn sidoo uu yahay waxii xagga samada ka soo degay ujeedooyinka lagale waxaa kamid dadka diinta in lagaga mashquuliyo waddamada islaamka qaarkood waxaa arkaysaa iyadoo caruurtii la odhanayo labada gelin bay iskuulkaa kusoo noqdaan oo usbuucanna gelinka horey dhiganayaan usbuucanna gelinka dambey dhiganayaan kahor waa si aanu qofku wax kaleba aanu dhiganba qur-aanka iyo diinta ilaa inay dhigtaan baa laga ilaalin lagala dagaalamaya hadi min aathaar اlisticmaar raadka isticmaalka uu ka tegay dhulka islaamka uu kaga tegay bay ka mid tahay marka dhalinyartu iyago iskuullada kuwa dhiganaya jaamacadaha kuwa dhiganaya ha ogaadaan dhammaantoodba barashada shareecadu inay waajib ku tahay anuu yajibu calayhim tacalumu diin illah ilaahay diintiisoo la barta waa cibaado waa sahay aakhiro waa qurbo waa waajib waxa weeyaan sharciya waa wax qofka xataa waxan kale adduunyada barasheeda uga baahanya u fududaynaya oo u sahlayo dadka taa ugu fiicani waxay noqdaan dadka shareecada bartay qur-aanka xifdiyey ilahay baa u barakeynaya waktigooda iyo juhdigooda wallahu aclam
waayahay intaas bay inooga eg tahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin sida wacane wanaagsan ead u dhegaysanayseen sheekh iyo su-aalaad sida fiican soo darxideen soo gudbiseen sheekhuna aada iyo aad buu umahadsan yahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro innagana ilaahay tabaaraka watacaala naga yeelo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana jazakum allahu khayr baarak allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu